la degan yahay labaduba waxay yeelan doonaan sawiro ku yaala dabaqa koowaad kuna kala yaala labada dhinac ee wadada la yiraahdo Stormwater Street. Farshaxanku wuxuu isaga soo horjeedaa laba-labo iyagoo dhiirigelinaya dhaqdhaqaaqa gudbidda wadada Stormwater Street. Jidadka mara dhulka korkiisa iyo wareegyada waxay ku darsamayaan jaranjarada si loo hago dadka lugeynaya. Dhismaha sideedaad waxaa loo diyaarinayaa meel cabirkeedu yahay sideed kun afar boqol lixdan iyo kow square feet laguna gado farshaxanka ama meel tafaariiqda lagu gado. Meeshaas waxay soo jiidaneysaa dadka maraya dariiqa Stormwater Street waxayna dhaqdhaqaaq u yeeleysaa.